bismi illaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku haastaysan tahay shanta bisha jan waa februari sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan taliska guud ee hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay gacanta ku dhigeen rag ay sheegeen inay ku qaraabanayeen ama ay ku gacmogacmaysanayeen bulshada dariiska ciidamada hay-adda ninsa ee dowladda federaalk soomaaliya taliyaha ninsa cabdiraxmaan turyare ayaa waxa uu sheegay in gacanta lagu dhigay rag la sheegay in mobeelada iyo sidoo kale labtoobyada ay ka dhacayeen ardayda soomaaliyeed ee dhigata jaamacadaha ku yaalla magaalada muqdisho kuwaasoo magaca hay-adda nabadsugidda xambaarsanaa waxa uuna tilmaamay inay qayb ka yihiin dadka ay dagaalada kula jiraan cabdiraxmaan tuuryar ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in lala dagaalami doono weerarada dhanka afka ah ee bulshada soomaaliya dhexdeeda gaar ahaan kuwa inta badan wararka beenta layskula dhex qaado ee magaalada muqdisho iyo qaybo kaloo ka mid ah kuwaasi oo lagu buunbuuninayo dhacdooyinka ka dhaca magaalada muqdisho sida uu sheegay taliyaha hay-adda ninsaa
soo jeedinaynaa taliskinis haddaan lahayn la iskala kooba ciidamadu dib tira koob isku celiyaan oo ciidamada guud ahaan qalabku sida maxaa magaca ciidamada lagu niisa maalmo ka hor waxaan soo qabanay dad magaceena dadka ku dhacay laabtoobyo shacabku leeyahay oo arday jaamacadeed ay leedahay qaadagaa la baahay ka yidhaah ka qaaday anigu maxaa inkaas marka ciidamada kalena waa waa ka dhici kara marka aagaga iyo tirakoobka iyo kontaroolka runtii ciidamada guud aad loo adkeeyo xilliyadaan soo socda waa waa waa aad baan u xilinaynaa hal qodob oo kale markaan ka soo jeediyo dalkeena dagaalada ku socda ma aha dagaal waa ku celinaya ma horena horan ma soo tilmaanay dagaalada oo argagisada kaliya waxaa nooga daran dadka iska hadlaya oo aan hadalkoodu macnaha iyo dhaameysha uu sameynay aan ka fikirin tusaale ahaan waxbaa dhacay boorkeen accident baa ka dhacay dowladdu statementay bixisay inay sheegtay baaritaan lagu jiro cillada farsamo iyo wax kalena suur wax wax kastana ay suuragal yihiin laakiin baaritaan loo wado waxaa laga yaabaa markaa dadka mas-uuliyiinta amba gaar ahaan dowladda u shaqeeya amba qaarkeenba annaga naga mid yahay marka lagu jiro maxaa ka dhacay war boorka qarax baa ka dhacay inuu hore ka yahay qaraxaa lagu sheegaya meesha inuu ka dhacay oo taa oo runtii noqonayso uusan ka fikirin hadday dhab noqoto waxaan ka dhicin baaritaanka kasoo kaxeeya haddaysan dhab noqonna waa dhaawac ad dalka u geysanayso marka in aan iska wacigelino oo dagaalada propagandada in lagula hayo runtii maxaanku idhahdaa qalabnimadeena kadhana iyo horusocodkeena inaan si wada jira
warkan ka soo yeeray taliska ninsa ayaa waxa uu imaanayaa xilli arday badan oo wax ka dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ay cabasho ka soo jeedinayeen arrinta la xiriirta dhaca moobeelada iyo laabtoobyada ayadoona ay ku howlanayeen arrintaasi rag ayagu inta badan iska dhigay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabadsugidda soomaaliya marka horena kiis beena ku qabsada ardayda qaar ka mid ah kuwaasoo ugu dambayna la aado goobo ka fog magaalada muqdisho dabadeedna dhac bareera u geystaa mid ka mid ah xisaabta mucaaradka ee maamulka somalilan ayaa waxa uu si adag kaga hadlay arrinta la xidhiirta muranka cali waran cadde iyo hay-adda socdaalka federaalk soomaaliya waxa uuna tilmaamay in jenaraal gafi warqadii uu dhowaan soo bandhigay ay aheeday mid xaqiiqa waxa uuna sidoo kale weerar ku qaaday wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka somalilan calin warcadde gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee ucid ninka lagu magacaabo cali yuusuf cali gurey ayaa waxa uu si ad ah u weeraray go'aanka maamulka somalilan ee ku aadan dadka ka soo jeeda soomaaliya iyo sidoo kale dalalka kale ee deriska la'a somalilan waxa uuna sidoo kale tilmaamay in ay tahay arrintaasi mid wiiqaysa wada shaqaynta iyo isla noolaashada bulshada soomaaliyeed ee ku kala dhaqan waqooyiga iyo koonfurta soomaaliya sida uu tilmaamay gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa waxa uu sheegay in go-aankii iyo hadalkii kasoo yeeray gaafow uu ahaa mid run ah halka uu tilmaamay in warka kasoo yeeray ninka wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan kahaya calinwaran cadda uu yahay mid beenlow ah waxauna tilmaamay in wax waliba ay ka suurtoobaan caliwaran cadde sidoo u sheegay waxauna ugu baaqay somalilan madaxweynaheeda in si deg dega xilka uu kaga qaado maadaama shacab aanu matari karin ninka haatan u ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi sida hadalka uu dhigay cali gurey gaafow baa run sheegay marka aan cali warcadaha warqada u qoray gaafow dafiray waxaan qabaa inuu gaafow run sheegayo waayo dee waxaan qanacay warqad waxaa iyo wax ka xumina waa qofay ka suuroobaan waa arkaysee warqadda unoo soo qoribayo wixii uu telefishinada kaga hadlayay dee anugu afkayga ma soo mari karo laakiin qofkaasaa mas-uul umadeed ah oo dal u taliya oo weliba wasaaradii ugu xooga weynayd ee ugu mudnayd ka mas-uulayaa is-oran karay wuxuu ku faaraa soomaaliya nacabahay muqdishoa nacabahay waxaasoo dhan caqligiisa waxaa ku jiro sida soomaaliya loo kala necab yahay iyo muqdisho dadheerna waa sheegay ummadii soomaaliya oo dhan buu inagu diray dad walba weynala collaysiiyey wax ma taro oo wax inooma taro ee waa habaar waa laynagu soo habaaray madaxweyne kar xilka ka qaad ceeb way kugu tahay adiga iyo ummadda somalilanba inaad wasaaradda arrimaha gudaha cali warcadoo kale u dhiibto hadda lacag baa laga warrayaa dadkan etoobiyaanka adu wuxuu yidhaha ajanabiga anugu garan maayo ajanabiga dee soomaaliya garanmayna kuwanaynu kasoo gorayna gaashaamiya labaatan dolar baa laga qaadaa qof cid sharciya ma jirto meel uu geeyena baasaboorkana lacag u saara meel alaaliya meel uu geeya iyo meel ay ku jirto hadduu iska guranayo waxaan uu guranaya ha gurtee wuxuu kaga daray dee qofkani qof ummadii aynu ku noolayn ee geeska africa iyo iyo soomaalidii karaamadeennii wuu ku dilay ninkaas marka anaga waxaan leenahay madaxweyne kar xilka ka qaad ceeb way kugu tahay adiga iyo ummadda somalilanba inaad wasaaradda arrimaha gudaha cali warcad oo kale u dhiibto haddii kala gidaaniduu cadcadayn jiray udhiib xaal baa ka bixinaya wixii aflagaado iyo xumaan ah ee uu magaca sharafta iyo karaamada shacbiga somalilan ku galay ninkaas waxa uuna hadalkani imaanayaa xilli dhowaan sidoo kale ay jirtay dhibaatooyin kala duwan oo soo gaarayay bulshada labada dhinac kuwaasi oo saamayn ku yeelatay hadallo siyaabo kala duwana kaga soo yeeray hay-adda socdaalka dowladda soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan taasoo lagu xanibaya qaar ka mid isu socodka dadka soomaaliyeed iyo sidoo kale kala sii fogeynta aragtiyada kala duwan ee labada dhinac ay kala aaminsan yihiin halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheera dadka qaxootiga ah ee soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka jarmalka ayaa la sheegayaa inay dhigeen dibadbaxyo ballaaran oo ay kaga cabanayaan sharcila-aanta ku haysata gudaha dalkaasi xilli la tilmaamay in ahmiyadda koowaadi la siiyey dadkii ka barakacay waddamada siiriya iyo yeman kuwaasi oo daadsan qaybo ka mida qaaradda yurub magaalada munija ee dalkaasi jarmalka ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne soomaaliya kuwaasoo ka cabanaya sharci la-aanta waxayna dibadbaxooda ka hordhigeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi jarmalka ayadoo ugu dambayna dadkaasi loo sheegay in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha gudaha ay u galaan wasaaradda si wadahadal ay ula yeelaan ayna u gudbiyaan dukumiti ahaan waxyaabaha ay tabanayaan ayadoo ugu dambayn lagu wargeliyey in marka dibadbaxooda ay dhammaystaan halkaasi ay isaga kala tagaan dibna looga soo jawaabi doono waa kan abshir cali waa siciida abshir oo ka mida dibadbaxayaashaasi oo la hadlaya v o eda ayaa sharaxaya waxyaabaha ay ka dibadbaxayeen iyo sidoo kale waxyaabihii ay kala kulmeen wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka jarmalka runtii mudaharaadkaasi wuu jiray wuxuuna ahaa mudaharaad aan anagu soo qaban qaabnay anigii dabaan ka mid ahaa oo runtii muddo soo socday qabanqaabadiisu waana jiray mudaharaadkaas dalkan germany gaar ahaan gobolka bayan magaalada munshin runtii tirada dhabta horta ma hayno laakiin haddii la qiyaaso waxaan odhan karaa ugu yaraan saddex boqol oo qof dad ku dhow baa kasoo qayb galay mudaharaadka maanta meesha ka dhacay runtii horta waxaanu ka cabanaynay ujeedka waad wuxuu ahaa sida dadku wada ogsoon yahay wadankan germany soomaalida runtii aada iyo aad bay ugu duuman tahay markii la eego dhanka qaxootinimada sababtoo ah waxa weeye soomaalida waxaa la ogsoon yahay inay ka mid tahay wadamada caalamku u aqoonsan yahay inay yihiin qaxooti haddana sidaasoo tahay xaquuqihii ay lahaayeen qaxooti wadanka haddii loo aqoonsado qaxooti xaq wuxuu lahaa soomaalida ma hesho waxyaabaha waxaa runtii ka mid ah qofka soomaaliga ee wadankan germany ku nool dacwadiisu waxay qaadataa wakti aada u dheer runtii iyadoo intaas qaadato haddana waxaa jira waxyaabo nolosha base u ah sida hooy sidoo kale school ama luqada wadanka oo dadka la siiyo qaxootiga ah iyo waxyaabo la mid a runtii intaasoo dhan soomaalidu kuma aysan helin waddankan germany soomaalidu ayaa iyadu waxay ku dhaqan tahay waddamo badan oo ka tirsan qaaradda yurub kuwaas oo siyaabo kala duwani u gaadhay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya kii markaasoo dalka ay ka dhaceen dagaallo sokeeya oo u dhexeeya dad kala hadafi ah oo ku dhaqnaa xilligaasi gudaha dalka soomaaliya waxaana halkaasi ku burburay dowladdii dalka soomaaliya ay xilligaasi laheed ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya rabinaxariisi jannaha ka waraabiya jaalle maxamed siyaad barre tan iyo markaa wixii ka dambeeyeyna dalka waxa uu galay burbur dhinacyo badan ka taabtay waxaana qayb ka aheeday baraka xoogan oo dadkii soomaaliyeed ku yimid kuwaas oo u kala boqoolay qaybo ka mida caalamka kooxa baarayaal ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen in wixii ka dhexdhacay diyaaradda daallo ay ahaayeen weerar ismidaamin ahaa waxaana la tilmaamay in ruux lagu waday gaariga curyaamiinta oo gudaha diyaaraddaasi ku sugnaa uu istaagay taa kadibna qaraxa uu dhacay waxauna xilliga uu istaagaya uu ku sugnaa sida la sheegay mid ka mida motoorada qaybta dambe ee diyaaraddaasi ruuxan ayaa waxaa la tilmaamay in garoonka lagu geli gaariga curyaamiinta lagu riixo waxaana wararku inta ay ku darayaan ama kooxda baarayaasha oo la hadlay the wolde wargeys lagu magacaabo in ay jiraan isku dayo la doonayay in gebi ahaanba lagu burburiyo diyaaradda daalo sida ay hadalka u dhigeen waxaa baarayaashan ay shaaca ka qaadeen in ay jirtay iskudaygaasi sidoo kalena weerarkaasi uu ahaa mid la qorsheeyey lana doonayay in gudaha diyaaradda weerarkaasi uu ka dhaco waxaana laba maalin ka hor diyaaradda daalo oo ka kacday garoonka aadan cabdulle ay dib ugu soo laabatay isla garoonkaasi kadib daqiiqada yar oo hawada ku jirtay diyaaraddaas oo qaybta dambe dab uu ka kacay waxaana dowladda soomaaliya weli ay ku howlan tahay baaritaano lagu samaynaya diyaaradda inkastoo weli natiijo aan laga haynin dowladda soomaaliya marka laga reebo baaritaanka oo weli soconaya waxaa sii kordhaya dadka ka barakacaya gudaha waddankaasi siiriya kuwaasi oo raadinaya nolol ka wanaagsan midda dalkooda ka jirta kadib dagaallo ka curtay dalkaasi mar kale waxaana sii badanaya duqaymaha dhanka cirka ee ay wadaan diyaaradaha waddankaasi raashka waxaana sii kordhaya dad siiriyaan ah oo ayagu gaaraya gudaha dalkaasi turkiga kuwaas oo ka cararaya ama ka baqanaya dagaalada u dhexeeya isas iyo sidoo kale dowladaha isbahaystay ayagu weerarka ku ah dalkaasi siiriya gaar ahaan kooxaha islaamiyiinta ee ku sugan waxa uu turkiga tilmaamay inay sii kordhayaan dadka soo gaaraya gudaha waddankiisa sida u xaqiijiray ra-iisul wasaaraha waddankaasi waxaana sidoo kale jira dad siiriyaan ah oo ayagu isaga boqoolaya gudaha waddanka kuwaas oo usii cararaya qaaradda yurub ugu dambayna waddanka isbayn ayaa waxaa la sheegayaa inuu gaaray cudurka zibka kaasoo la tilmaamay in lagu arkay haweenay ku sugan caasimadda dalkaasi sbain ee madriida waxaana ruuxaasi la tilmaamay inuu laga helay caabuqa fayruska ee cudurkaasi ee laga qaada kaneecada waxaana dhakhaatiirta dalkaasi ay tilmaamayaan in haatan lala tacaalaya sidii lagu baxnaani lahaa haweenadaasi laga helay cudurka qaaradda yurub ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay laga sheegayay cudurkan ayadoo sbaynna ay noqonayso waddankii waa qofkii ugu horreeyey oo laga helay cudurkan warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadee naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaad kala socotaan warka raadiyo wardheer waxaan idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sida ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu